kadib markii gelinkii dambe ee shalay si rasmi a loo soo gabagabeeyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu wehelinayo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa caasimada soomaaliya ee muqdisho go-aanno heshiis lagu yahayna laga soo saaray shirkaasi oo gaaraya ilaa siddeed iyo toban qodob qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay shirkaasi waxaa ka mid ahaa in muddo afartan maalmood ah oo ka bilaabanaysa shan iyo tobanka bishan kuna eg labaatan iyo shanta bisha labaad ee febraayo lagu soo gebagabeeyey doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaase xusid mudan in dhowr jeer oo hore golaha wadatashiga qaranku uu soo saaray jadwal doorasho oo noocan oo kale ah kaas oo midhodhal noqon waayey haddaba kalsooni intee dhan ayaa lagu qabi karaa hirgelinta jadwalka cusub ee doorashada su-aashaasi waxaan hordhigay cabdinuur xasan dhiire oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi walaal yuusufow horta waan ku dhowahay staa waana kaaga mahad celinaya fursadan qaaliga aad isiisay walaal horta waxaan wada sugaynay in maaragtay golaha wadatashiga isku imaadaan waxay soo saaraan labadii qodob oo u muhiimsanaa ay soo saareen oo ka mid ah afartan maalmood inay kusoo gabagabeeyaan doorashada horta ani ahaanteyda cabdinuur ra'yigayga ilama muuqato inay kusoo gabagabey weyso waayo horaan u aragnay heshiisyo la galo in xamar laiskugu imaado labada fariisto warqado ordaya lasoo saaro ma aragno maaragtay wax si fiican u hirgalaya taasi aniga waxay ila muuqataa inay maaragtay xoogaa weli waxyaalo badan inay ka fariistaan oo ay dhammeeyaan ayaa ila muuqataa doorashada in la dahafuro ayadana sibay u adag tahay badanaa midooda musharaxiinta kuma qanacsano madaxweynaha mudaxleedkiisa dhammaaday oo kursiga ku fadhiyo iyo haddana doorashada asaga isla gelayaan sidibaa xoogaa maxaa ku jira shuca shuca in wixii la weyneeyo oo la balaariyo oo madaxweynaha loo waco ayagii wada fariistaan laiska horkeeno saasaana ila quman marar hore ayay madaxdu gaareen heshiisya noocan oo kalea wayna shaqayn waayeen markani suuragal ma tahay in ay hirgasho jadwalka cusub doorashada ay soo saareen oo markaasi muddada ay qabsadeen ay kusoo gabagabeeyaan doorashada maya waayo horaan u aragna ilama muuqato muddadan ay qabsadeen horaa ka horreysay muddooyin fara badan iyo wixiioo sii kordhismaayo iyo wixiioo waxaan ila muuqataa madaxweynaha labadii sano uu kordhistay inay si farsamaysan ay ku dhammaanayaan kadib un doorashadii maaragtay wadadeedii la mari doono waxaana ogaataa adduweynaha doorashooyin fara badan baa ka dhacdo meel walbaa doorasho laga qabtaa bini aadanka mar walba uu iska dhiman yahay boqolkiiba boqol wax doorashadii sax karo ma jirto kal ra'yi duwanaantii u dhexaysay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka si gaara madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waa mid taagan weli dalkuna waxa uu wajahayaa xaalado abaaro oo daran qaar fara badan oo ka mid a gobolada soomaaliya waxaa ka jirta abaar aad u baahsan oo saamaysay dad iyo duunyo intaba maxaa la gudboon marka madaxda madaxweynaha kulley maanta asaga wadankii madax ka eh oo dowladda hogaaminahayo inuu in badan buu tanaasulay inuu tanaasulaadka haddana sii wado fidiyo oo badiyo ra-iisul wasaarahan waxaa loo xilsaaray inuu doorashada qabto waa inuu doorashadii ka dhaweeyo dadkii in wax loo qabto oo nin walba inuu dantiisa fiirsanin tanaasul fara badan bay horta soomaalida u baahan tahay waayo soomaali dowladeeda maxay tahay dhoobdhoob wax laisku keensada waay oona lagu heshiiyey wixii in loo ilaaliya sidii ukunti oo qofka dantiisa u fiirsano danta ummadda maaragtay fiiriyo ayaa mar walba wanaagsan madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayuu dhanka kale ku booriyey in ay ka heshiiyaan khilaafka dhexdooda yaala iyaga oo fiirinaya danta qaranka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aniga ra'yahaantayda inay isku imaadaan waa laba nin oo walaale ah hore u wada shaqayn jiray haddana wada shaqayn ka dhexayso maxaa ila quman inay isku imaadaan oo maaragtay ee tashtaan oona wixii dhexdooda yaallo tuhumaa iska jiro waxaa kulli inay ka tashtaan oo ka fariistaan wixii waddanka dan u oo dantooda ay fiirsanin ayaa ila quman arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo golaha wadatashiga qaranka aysan war-saxaafadeedkoodii ay soo saareen ku soo hadal qaadin khilaafka ka jira guddiyada doorashada heer federaal oo xubno ka mida dhowaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu shaqada ka eriyey xubno kalena uu ku bedelay yuusuf gaas star f m nairobi